gudoomiyaha gobolka banaadir ene duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo weliba wasooshiidhikey dhismo cusub ee xarunto degmada wadajir oo laka dhisi doona iska taladow dadweynaha kaasoo qeybkee barnaamijka dalka ka dhiso hal doolara gudoomiyaha degmada wadajir axmed cabdulle afrax oo warbaahinta la hadal iyo weliba soo hankumaha nagay ee duqa magaalada muqdisho siduu soo marwalba husanka dhiirigeliyow horumarinta caasimadda waxaa sharaf weyn noo ah maalin weyn noo ah maanta in duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka banaadir noo dhagax dhigo xarunta oo la ballaarinaayo oo lagu soo kordhinaayo qayb casri ah oo aad u qurux badan naqshadda halkan ka muuqato ee dhagax dhiga guddoomiyaha waxaan rajaynaynaa inay noogu xigi doonto dhismo deg deg ah oo aan bilaabi doonno mudane guddoomiye sanad iyo siddeed bilood aan guddoomiyaha degmada ahaa waxaan ku riyoonayay oo aan muxuu ahay mar kastaba hurdada aan uga soo toosayay in ay maantoo kale noo hirgasho degmada wadajir oo ah runtii degmo qadiimi ah maantana noqotay noqotay degmo awoowe ah degmooyin badan ay ka farcameen ilaa afar degmo saddex degmo ay ka farcameen waxaa noo cuntami weyday inay ku sugnaato dhismaha kooban markii aad xilkan lay magacaabay oo aan muxuu ahaa degmada guddoomiyaheeda mar kale aan noqday waxaanu ka fikirnay inaan qurxinno markii aan wanaajinay horta hortayna oo aan dhir ku abuurnay oo aan interloog saarno oon hagaajinay waxaa noo soo baxday in wax naga dhima yihiin guddoomiyaha gobolka banaadir ene duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ku hadalaya munaasabadda dhagaxdhigga iyo weliba wasoo shacabka gobolka banaadir iyo guud ahaan soomaaliya inkabaaqay inuu iska taladow dalsho ka dhisidana islamarkaana ay ku maarmaan gacmoo shisheeya marka waxa ay ahayd in gadaal loo soo wada fiiriyo marka dee waxaa laga rabaa reer madiina inay waaladnimadaasi ay hantaan gacantoodana ay ku haystaana laga rabaa ood horseed u noqotiin isku tashiga inaad horseed u noqotiin madiina meel caadiya maaha waa meel madaxweynuhu halkaan uu deganaa jira waa reer madiina anugu reer madiinan oo derbigaan hadda ka hor intaan ka booda ina cabdicali dhijiro guulwadayaasha madaxwaaye meeshaas lagu tumay maalin habeen anaga hor waaid halkaan ka soo daawannay marka derbiyadan iyo barnaamijyadahan wax ku qorqori jirno oon dhihi jirnay dadkaaga iyo dalkaaga wax lagu qabso maantana waxay tahay hoy qurux badan inay noqotaan rajaynaynaa ad idinka horseed u noqotiin waxaa sidaasi la mid ah sheekh mukhtaaroo dee saaxiibkay ah iyo maaragtay akhyaarta kaleba oo laygu yidhi shirkadda ayagaa maaragtay odayaal ka ah marka haddayba akhyaartan ay yihiin rajada aan ka qabno dhismo qurux badan aad iyo aad ay u ballaaran tahay maamulka gobolka banaadir weliba muddooyinkii inka dambeeyay horumara ka sameeyey dhismayaasha maamulada degmooyinkii oo ka shaqeeyeen si uonka adeegana bulshada soomaaliyeed ka dhaqan gobolka banaadir